asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle middeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheennii qaaliga ahaa mid ka mid ah haddii rabbi idmo waxaa la yidhi ay xubin murtiyeed leedahay nin baa wuxuu arkay niman inta showyarada kana iyo eedu kala gashay diiday inay wada hadlaan oo maaragtay ma aqaande oorgumaar iyo wax kala galay ee adigu waa ay diideen inay isu imaadaan ee haddana colaadu waa jirtaayo dadka heshiis maoo waan iscafinay ma laha meeshana in layscafiyo oo laysboogadhaydo oo gacanta laysmara waa tii mahmaha soomaaliya ay dhahaysay meesha candhuuftaadu gaadho gacantaadu ha gaadho mahmaha afkeenna hooyo oo mahmaayaha muhiimkaa ayaa sidaa dhahaysa marka tii iyada ahayd ayuu arkay laba qolo oo ka leexsan oo aan samaynaynin dekanooyin iyo waxyaalana ku kala maqan yihiin iyo eedo iyo nabarro iyo jareexooyinna ay kala dhex yaallaan markuu arrintii iyada ahayd arkay ayuu labadii qolo mid walba gaarkeeda ugu tegey isaga oo raba bal inuu mideeyo ama uu dib isugu soo uruuriyo ama isugu soo dumo ama isugu keeno oo tusaalayaal fara badan siiyo tusaalayaashii farada badnaa ee uu ku qancinhayay qaybo ka mid ah ayaa waxaa uu adeegsaday buuraha waaweyn ee dhulka lagu dhaabay qaybo ka mid a buurahaas ayuu la aaday isaga oo rabaa bal inuu qanciyo oo dadkan ku qanciyo dadku inayna buura ahayn ay dad yihiin mar haddii dadku uusan buura ahayn dee buur meesheedii kama dhaqaaqdo waa buur dhaabo oo halkeedaasay ku dhaaban tahay ee ma soo dhaqaaqayso buurtaa dhaaban intay dhaqaaqdo buur kale uma tegayso markaasuu ku yidhi nimankii maaragtay waxgaradka iyo caaqiliinta iyo odayaashii horjoogayaasha u ahaa qaybo ka mid a ayuu la hadlay wuxuuna ku yidhi niman yahow bal waxaad ogaataan oo aan idiin sheegahayaa waxaa la yidhi buurtu weligeed buur kale lama kulanto laakiin dadku way kulmi karaan kob kaste iyo kol kaste waxa uu yidhi waxaa la yidhi buurtu weligeed buur kale lama kulmi karto laakiin dadku waa ay kulmi karaan kol kaste iyo kob kastaba waa ay kulmi karaan ayuu yidhi halkaa waxaa kaaga cad in dadku uusan laba buurood ahaynoo labada buurood baan isu imaanin dadka cillad kastooo dhex imaataa ama colaad kastooo dhex martaa ama maaragtay tabasho kastoo kala gasha ama wax kastoo ay kala maaragtay cillad ahoo dhexdooda ku jiri waxaasoo dhan in laysaga imaan karo oo aan laba buurood la ahayn ayaa halkaa kaaga cad laakiin markii laysu imaado lafteeda ayaa waxay u baahan tahay inaan dee laba buurood oo isu imaatay manihin keliya aan lagu koobnaanine la sameeyo wixii lagu heshiiyey ama lagu wada hadlay ama dadku ay ku kulmeen ama ay ka wada hadleen ama ay ka heshiiyeen ayaa loo baahan yahay laftiisii inuu noqdo wax fulay haddii kale sida dadka soomaalida waayahan dambe ee qowl-la'aanta siyaasiyiintan baraxan ee haddii ilaahay idmahayo aan hal qowlaba ka rumaynin ee wararkii o dhan dabaysha ka soo qaaday oo kale looma baahno middaa iyada ah mid loo baahan yahayna ma ahan marka wuxuu yidhi waxaa la yidhi buurtu weligeed buur kale lama kulanto laakiin dadku way kulmi karaan kob kaste iyo kol kaste saas darteed laba buurood ma tihidine dad baa tihiin caadi oo wax kala galeene kaalee kulmaani wada hadalsiinne oo kaalee arrimihiinni khilaafyadiinna aynu xallinne saas ayuu ugu jawaabay caaqilkaasu ama uga dhaadhiciyey labadii qolob iyaguna waa ay ka qaateen waanay ku raaceen mahmaada maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamkii iibe waxaa la yidhi maalinkaad aabba noqotaad ogaataa aabbaha qiimihiisa maalinkaad aabba noqoto ayaad ogaan kartaa aabbaha qiimihiisa aabba maalinkaad noqotaad ogaan kartaa aabbaha qiimihiisa